magaalada jowhare xarunta gobolka shabeellada dhexe waliba ku dareere ololaga hanagowka nadaafadda iyo onwadaan maamulka degmada oo kaaladaayan bulshada xaafdo gudoomiyaha gwaanedoga magaalada jowhare maxamuud bariise iyo waliba uuse sheegaya in la baahye in bulshadii oo ku sheegaya nadaafadase deegaanka usanagada kofayla maadaama xiliyo roobaad lagu jiro magaalada caasimada ah ee dowladda hirshabeelle in dadka bulshada reer jowhar ay ka shaqeeyaan nadaafadda iyo bilicda magaalada iyo inaysan biyaha roobabka sida hadda aad arkayseen oo arkayseen oo roobab lixaad laha da-ayo roobabkaasoo qaarkood saameyn ku yeeshay soomaaliya oo aad arkayseen caasimadii muqdisho in ay biyihii si aan caadi ahayn u galeen marka annaguna roobabka noocaas oo kale markay da-aan magaaladeenu waa magaalo iska dhoobey ah marka haddii biyihii meelihii wadooyinka ay mari lahaayeen la xero sidaas oo kale ayay noqonaysaa marka mana xamili karno bulshada waxaan ugu baaqaynaa inaysan biyaha isku xirin ay meelaha biyo mareenka aysan carag ku shubin waxaan kaloo rabnaa inaan farno waxaan samaynay kambani ka shaqeeya nadaafadda iyo bilicda kaasoo la yiraahdo shabeelle kambanigaas wuxuu u taagan yahay in uu waxyaabaha wasaqda ah ee magaalada uu qaado meelihii loogu talagalay ee haboon oo ku habboonna inuu geeyo taas maxaa la yidhahdaa kambanigaasaa diyaar u ah inuu ka shaqeeyo oo dowladdii hoose kala shaqeeyo in maxaa la yidhahdaa magaalada ay nadiif noqoto dadkan waxaan faraynaa in aysan goobaha aan lagu talagelin ee ku shubin qashinka ay ku shubaan goobo loogu talagalay kadibna kambanigaas shabeelle uu ka qaado meeshii loogu talagalay ee dowladda hoose ay u asteysay in qashinka lagu shubane ayagaa diyaar ah inay ku shubaan taasna waxaan rabnaa in aan adkeyno waxaan kaloo rabnaa dadka tuulooyinka maadaama uu webiga fatahaadu sameeyey fatahaadaas oo ka dhalan karto cuduro iyo maxaa la yidhaahdaa dadka saameyn ku yeesha waxaan rabnaa marka ayagana dadka tuulooyinka waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaadaan meelaha biyo friisidka ah oo bacteriyada iyo maxaa la yidhahdaa cudurada ay ka dhalan karaan in ay ka fogaadaan ay maxaa la yidhahdaa ka tagaan meelo aan biyo friisid ahayn aad iyo aada umahadsan tihiin magaaladu waa magaalo weyn oo maxaa la yidhahdaa dadka tuulooyinka magaalada jowhar hoos yimaado iyo magaalada laftirkeeda marka waxaan rabnaa dadka magaalada jooga iyo dadka kor ka imaanayo inay nala ilaaliyaan wanaaga iyo nadaafadda iyo bilicda magaalada waxaan u sheegaynaa dadka xoolaha in aysan marsiinin meelaha oo biyaha iyo dhiiqada ah ay marsiiyaan goobaha loogu talagalay xoolaha sidoo kale gaadiidka waxaan rabnaa ayaguna inaysan magaalada dhex gelin ay goobta loogu talagalay ay maraan aad iyo aada umahadsantihiin